وعلى أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا تخصيص الكتاب بالإجماع mukhasisaadkii munfasilka ahaa ayaynu ku soo jirnay markaa waxaan soo aragnay bal iyadoo dee kitaabka uu waxa khaas yeelayaa kitaabay ama aayad qur-aana oo caama aayad kaleo qur-aan oo khaasoo takhsiisi ay jirto iyo aayaddii qur-aanka ahayd cumuumkiisii in xadiis axaadiistii rasuulka ka mid uu khaas yeelo tii saddexaad baa wuxuu kaba dhigay iyadoona matiga tani kuba sugnayn takhsiisu lkitaabi kitaabkii oo la khaas yeelo bilijmaaci ijmaacii ummadda laguba khaas yeelo wahadaa kan marka aayad qur-aana cumuumkeed waxa weeyaan ijmaac khaas yeelayo macnuhu wixii dee cumuumkaas afraaddiisii badnayd ee wada shamlinayay qaybo ka mid ah ayaa waxa weeyaan xukumkii waxa weyaan la ysku wada waafaqay inay xukumkaasi u gooniyahu leeyaho ijmaac kuba yimid ee ijmaac ah ijmaaca dee sariixo oo halkan cad kaas lam yadkurhu muu sheegin almusanifu musanifku muu sheegina laakiin waa wax jira amhilana waa leeyahay waxaanu yihi wainamaa kaana wuxuu u noqday alijmaacu ijmaacii mukhasisan ijmaaci isagoo xataa dee waqtigii rasuulka ijmaacu aanu guntamayna sian u tegi doono dee rasuulka ilaahay dabadii un ijmaacu uu guntamayay haddana aayad qur-aana cumuumkeed ama xadiis cumuumkii wuxuu u noqday wax khaas yeelaya liannahu ijmaacu bimasaabati nasin nas masaabadii ama sifadii buu ku sugan yahay naskaasoo qaadicin qaadico ujeedadu dalaaladiisan iyo macnihii dalaaladiisu ay mid qaadico ay tahay mid daniyo aanay ahayn ee mid dee go-aan ay tahay oo inay afraadan ama waxaan laguba ijmaacay uu xukunkiisu sidaa yahay la jasminayo oo la yaqiinin naska qaadic oo sharciyin sharciya ayuu la mid yahay oo dee waa adiladii shareecada ee la iskuba waafaqsanaa ayuu kaba mid yahay weliba dalaaladiisuna markuu ijmaacu uu yahay ijmaacan sariixa ah ijmaacaas dalaaladiisu dalaalo qadciyay noqonaysaa oo dee macnahaas mooye macno kaleo ixtimaalaysaa ma jirto dalaalo daniyaa maaha taasaa deeta keentay inuu ijmaacu khaas yeelo naskii ama qur-aan ha noqdo ama xadiise walow hadalna wuu inoo soo socdaa ama alcaamu caamka fa huwa daahirun waxa weeyaan waa daahir daniyun cinda aljumhuur macnaa dalaaladiisan caamkani uu bal afraadan badan ee cibaaradan hoos imanayo wada shamlinayo dee dalaaladiisii jaanibka ahayd waxa weeyaan dalaalo qadciya maaha waa dalaalo daniyo ah oo dee waatan caamka in badan takhsiis kuba yimaado in badan baa waxaa dhacda lafdigii caamka ahaa wixii uu shamlinayay qayb ka mida in laga saaro xukunkii caamkaba ay kaba baxaan marka fardi kastoo afraadda ka midii inuu xukumkani uu yaallo maaha wax qadciye danni weeye oo dalaaladiisaa danni ah oo dee ixtimaalkii takhsiis baa ku imanaya laakiin ijmaacii ixtimaal ku imanaya ma jirto ijmaacii wax ixtimaal ku imanaya ma jirto saa daraaddeed buu leeyahay caamka dalaaladiisu waa daahirun daahirkuna waa ta inoo soo socota inuu laba macno ha kala raajaxsanaadeena mid ixtimaalaya yahay dalaaladiisu markaa qadciye maaha markaynu eegna fardi fardi ee waxa weeyaan dalaalo daniyo ah weeyo taas saa daraaddeed baa ijmaacani uu keenayaa inuu wax khaas yeelo fa yuqadamu marka waxaa la horraysin haddii meeshii nooc tacaarud yimaado ee oo ujeeddadu caamkiina xukun buu faa'iideynayay khaaskiina ijmaaciina xukuntaa ka khaasan buu faa'iideynaya nooc markaa tacaarud baa sidaa u jira waxaa la horraysiin buu leeyahay alqaadicu naskan ama ijmaacan qaadica qaala ibnu badraan ina badraan wuxuu yidhi waalxaqu xaqu waxa weeye macnaa xagga marka la eego ijmaacu waxbuu khaas yeelayaadan qowlka sawaabkii iyo waxa weeye ana takhsiisa takhsiiskan ijmaac wax lagu khaas yeelayaa yakuunu wuxuu noqonayaa bidaliili lijmaaci ijmaaca daliilkiisii laa bilijmaaci nafsii ijmaaca naftiisii maaha ibnu badraan waxaan kitaabkayn hore usoo maray ma filaya dee waaraana usoo maray tarjamadiisa waan soo sheegnay markan kitaab uu leeyahay waa almadkhal la yidhaah buu ka soo noqonaya hadalkan oo waa almadkhal ilaa madhabi alimaam axmed waana nin dee waxa weyaan qarnigii inaga tegay un qaybihiisii niskiisii hore iyo noola ama qarnigii ka horeeya qaybo kaba mida san hore usoo sheegnay kitaab kalena uu leeyaho rawdahan ibnu qudaama ee usuul fiqiga mustafa khazaali uu kusoo gaabiye ibnu qudaama ayuu sharxay sharax nisat lkhaadir alcaadir laba idhaa horeyna aynuu soo yar aragnay markaa tarjamadiisa horaan usoo sheegay ina baderaan kole baderaankanna waa meel dambe waa tirsiintiisa kaga jiraa ninkaas baa wuxuu yidhi qowlka xaqi waxa weeye ijmaac baa wax khaas yeelaya macnihiisu ma aha ijmaaca naftiisaa khaas yeelaye ijmaacu san u tegi doonaba wuxuu leeyahay mustanad waxaan keenay ummaddu inay qowlkooda uu midoobo iyadoo nas jiro daliil jiro ayay isku khilaafaan oo macnihiisi intay isku khilaafaan bay laba wej ku kala tagaan oonaan iskuba waafaqin waxaan keenay in qowlkii dadkii ummadii oo dhan ama culimadii dee mujtahidiinta id qowlkooda uu mid noqday wax masaladii aragti keliya ka yeeshaan waa nas jira waa daliil jira daliilkaasna waa ka yidhaahaan mustanadlijmaac ijmaacu wuxuu cuskanayo markaa kaasi waa daliil buu noqonayaa ama qur-aan ha noqdo ama xadiise ayaa keenay inay qowlkan ku wada fatwoodaan inagu xataa daliilkiiyo inaan markaa haynin oo toosa inaan dee u arkinbe laakiin qowlkoodii waxa mideeyey waa waxaan ijmaacu uu cuskanaye daliilka ah taas haddaba waxa wax khaas yeelaya waa daliilka ijmaace ijmaaca naftiisa maaha ijmaaci wuxuu leeyahay mustanad mustanadkaasna waa daliil adiladii sharciga kaba mida ama nusuustii shareecada kaba mida naskaas baa cumuumkii imika kitaabka ama cumuumkii xadiiska khaas yeelaya ijmaacu waa wuxuu leeyahay wuxuu noqonaya un madhar buu u noqonaya iyo meel uu kaba muuqdo un mustanadkaasi waxa weeyaan waxaan uu cuskanayo ijmaacan iyo keenay dadkii in qowlkoodii uu mid noqdo ama culimadii mujtahidiinta ahayd aragti keliya ay masaladii ka yeeshaan kaasba ah ka wax khaas yeelaya wamasaluhu bal halkan ijmaacu markuu wax khaas yeelaya waxay ku misaaliyeen biqowlihi tacaala waaladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa'a fajliduuhum amaaniina jaldatan aayadan ilaahay subxaana wa tacaala dadkii dadka muxsanaadkaa dumarkaa dhowrsoon qadfayay zina ku ceebaynayay xaddoodii lagu xadaya uu inooguba sheegay oo kuwa iyagu ganaya ee zina ku ceebaynaya almuxsanaati dumarkaa dhowrsoon uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa'a afar markhaati oo ay arkay iyagoo weliba cuduula rag ah arkay iyagoo waxaan samaynaya faaxishadii oo bal ay waxa weeyaan labadii cudwi ay isku jiraan taa arkay haddaanay la iman oonay keenin dee waa beenaalayaale fajriduum amaaniina jaldatan siddeetan ulood ku dhufta haddaba aayadan fal aayatu aayadani caamatun fi lxuri waraqiiq alladiina ismu mawsuul weeye waana tii asmaadii mubhamkayd uu inoogu soo daray ee cumuumka faa'iideynaysa walow ibhaamkiisu siladan uu u baahan yahay ay tahay haddaba muxuu keenayaa cumuumkaasi dee waa nin kasta oo dumarkaas ama shaksi kasta oo dumarkaa muxsanaadkaa qadfa waa shaksi kasta oo dumarkaa muxsanaadkaa qadfa waa in xaddaa siddeetankaa lagu dhufanayo dee markaa cumuumkaa maxaa qaybihiisii kaga mid ah shaqsigii xorta ahaa iyo addoonkiiba imanka halkan weeye masaladu waa ta addoonka waxaa takhsiisku kuba imanaya addoonkiina hadduu qadfi la yimaado in siddeetankii ulood lagu dhufanayo ayay aayaddu inoo faa'iidaysay cumuumkeeda inoogu faa'iidaysay marka wuxuu uhi fakhusad waa la khaas yeelay aayaddii bilijmaaci ijmaac baa lagu khaas yeelay ah lagu ijmaacsan yahay calaa ana alcabda addoonka ijmaac lagu ijmaacsan yaha lagu khaas yeelay addoonka alqaadifa waxqadfa ee qaadifka ah yuujladu in la jaldayo oo la jeedlayo cala nasfi kala badh min alxuri min jaldi alxuri way xuri kii xorta ahaa jaldigiisa nasfkii iyo badhkii in lagu jeedlayo ijmaac lagu ijmaacsan yahay bal ijmaacii walow uu hadalkaba keenayo saa daraaddeed bu wamasaluhu markii hore wamisaaluhu anuu odhane siduu isaga yar bari yeelu isaga yar fogaye wamasaluhu u yidhi oo wuxuu leeyahay ijmaac baa jira barhkood soo naqliyo inuu addoonku hadduu qaadif yahay inaan siddeetan ulood xaddiisu ah inay afartan tahay bal taasna kollay waa umuuro kale inooguba soo socdo oo aan khilaafo ku jirin oo jaanibkaasa in cadaabkiisu nis noqonayo bal ijmaacba yaan la odhanna waa qiyaasta laba yidhaaho bal taas baa jirta marka aayaddii maxay noqonaysaa waladiina yarmuuna haddaan ijmaaca qaadano waladiina yarmuuna almuxsanaati waxay khaas ku noqon kuwii xorta ahaa waxaa ka baxaya addoomihii baa ka baxaya addoomihii ayaa kaba baxaya bal markaa markay addoomihii kaba baxaan aayadda cumuumkeedii takhsiis baa kuba yimi inay wixii aayaddu ay shamlinaysay cumuum ahaan u gaadhaysay waatan qayb xukunkii caamku ay ka baxeen ee laga saaray oan siddeetan ulood lagu dhufan ahayn ee takhsiiska jireen helaynaana waa kaa ijmaaca buuri walaakin hada tamhiilu tamhiilkan fiihi nadarun tamhiilkan bal nadar baa ku sugan oo dee wuxuu leeyahay ijmaacani halkan ijmaac buuxa ma aha allahuma haddaan dee la eegin qolooyinka culimada ka mida haddii khilaafku uu shaksiya laba yahay aan wax ka soo qaadine ijmaac ahaan usoo noqliya kollayna mala ibnu jariir iyo ibnu mundir iyo jaanibkaaba inay dee arrintooda taa laga yaab ibnu cabdilbar iyo haddii aynaan jaanibkaa eegin dee waxa weeyaan khilaafbaa meeshii jira haba koobnaadee marka haddii khilaaf jiro dee ijmaac baa iminka wax khaas yeelay lama odhan ijmaacay markaa meeshii uu ka baxaya ijmaac ma jiraa la odhanaya masaladii culimadu geesa uba badnaadeen oo marka wuxuu leeyay walaakin hada tamhiila fiihi nadar liannahu sabata alkhilaafu khilaaf baa sugnaaday fi lmasalati masalada faqad dakara wuxuu sheegay alqurdubiyu qurdubi waa imaamkii macruufka ee mufasirka ahaa ninkan kale muslim sharxay isagana ay magac ay dee nisbadan wadaagsadeenna waa adugu waa nin kale kaasi kan shaarixa muslim ama kitaabkan dhab ahaan uu sharxay waa kitaabka muslim buu talkhiisiyey ama ikhtisaariyey kitaabkii uu ikhtisaariyey ayuu sharxay oo sharxan dee almufhim laydhaha madbuuca ah ee balaa kollay qayimka ah ayuu kuba sharxay waana mukhtasarkiisuu sharxay kitaabkii muslim dhammaan mu wada sharxin kaas waa ka wan yahay ninkanoo waa isu sheekho kan shaarixa muslim baa sheekh ah kanna waa tilmiidkiisio isagaaba suuratunamriyo meel wax kaga soo naqliyo haddaba qurdubi baa wuxuu sheegay raximahu llahu tacaala ana min ahli lcilmi ahlucilmiga inuu kaba mid yahay man shaksi yara isagu qaba oo ku tegaya oo ictiqaadin annahu addoonkii bal addoontii kolley way ka baxaysaay oo noocay dee iyadana aayad qur-aanaa meeshii jirta yujladu in la jeedlayo tamaaniina siddeetan lagu dhufon kal xuri sida ruuxii xortahay oo kale oo markaa haddii iyaga kuwa agtooda laydhaha cumuumkan lamaba khaas yeelin cumuumku sidiisiibuu ku joogaa khaasatan rag markay noqoto wa minhum kuwa waxaa ka mid a ibnu mascuudin radia allahu canhu wa cumar bnu cabdilcasiizi raximahu allahu tacaala waidaa sabata alkhilaafu khilaaf kol hadduu masalada ku sugan yahayna haba koobnaadee falaa ijmaaca ijmaac ma jiro markaa ijmaac haddaanu jirina lama odhanayo ijmaac baa lagu khaas yeelay aayadii oo misaalkii markaa misaalkan dee misaal waa yar qooman buu noqonayaa ama misaal aan dee nadar ku sugan yahay oon halkiisii ku habboonayn halkiisii le aan lahaynba ama halkii ku habboonayd aan wel marka wuxuu leeyahy waliannahu qad yakuunu jaanib kale oo wuxuu leeyahy aan laba odhan ijmaac baa wax khaas yeelay qad yakuunu inuu noqdo la arkaa almukhasisu waxa khaas yeelaya lilaayati aayadda inuu noqdo huwa alqiyaasa qiyaaskii oo inaanaan ijmaac baa wax khaas yeelayba odhan ee waxa khaas yeelaya uu noqdo aayaddii qiyaas uu noqdoba taasna waaba suurtagal oo qiyaas aayaddii lagu khaas yeelay sida misaalka dambe inooguba iman ومن الأمثلة لكن هذا مثال كلو إجماع بالنص النقلية بل تن أنبو نظر كسوان يا إجماع وحوا خاص يلي مستند كيسا وحوا خاص يلي يا الله يراهو tan haddii nadar ku sugnaado khilaaf masaladii jiro ijmaac aanu jirin marka ijmaac baa wax khaas yeelaya aayaddii misaal ugama dhiganayno taa hore ugama dhiganayno qiyaaska uu sheegayu leeyahay waxaa dhici karta aayadda waxa khaas yeelay inuu qiyaas yahayna raqamka afraad waa ka inoogu iman doonta oo halkaasaan ku sugaynaa laakiin wuxuu leeyahay amsilada ijmaaco takhsiiskiisii uu lafdi cam ama caama uu khaas yeelaya amsiladiisii waxaa ka mid ah qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi aljumucati fascaw ilaa dikri illaahi aayadan ilaahay dadkii muuminiinta si guud uu kuba amray markay maqlaan dee dhawaaqa ama aadaanka dambe salaadii jumcada loo aadaamayo inay u socdaan oo ay u kacaan xagga dikriga ilaahay ee dee salaaddii laguma tukanayo masaajidii lagu oogayay ee laga khudbaynayay bal imanka aayaddan wuxuu leeyahay ya ayuha bal imanka yaa ayuha aladiina aamanuu dee halkan khitaabkan dadkan mudakarka walow ay tahay dumarkiina iyada suuradani khitaabkan way ku hoos jiraanoo uu shamlinayaayo waa la xukum mu'minaadkiina halkan faariq ma jiro marka waxay keenaysaa siaad ruux kastoo iimaan laga helayba marka uu dhawaaqa ama aadaanka jumcada uu maqlo inuu wixii uu hayay faraa ka qaado xaggii jumcada lagu oogayo u kaco iyadoon bal markaas halkan dumarkii iyo waxaweyaan addoomihii iyo raggii markaa iyaguna waxaweyaan raggii iyo kuwii xorta ayo wixii aan la kalaba qaadin ruuxii sifada iimaanka laga helayba inay jumca waajib kuba tahay bay aayaddu keentay fainahum marka wuxuu ihi fainahum culimmadu ajmacuu waxay ku ijmaaceen dee nasna waa jiraaye calaa annahu laa jumucata jumca inaanu jirin oonu ahaanin laa jumucata jumca inaanay ahaan calaa cabdin addoon korkii wala mra'atin haweene oo addoonkuna yaa ayuha aladiina aamanuu waa hoos imanayay oo mu'miniintiibuu ka mid ahaa dumarkiina iyaguna yaa ayuha aladiina aamanuu khitaab mudakar haba ahaatee laakiin khitaabku maanta waa shamlanaya halkan dee waxaana ijmaac baa jira addoonna iyo haweenay inaanu jumco waajib ku ii jirin markaa way ka baxayaanoo ciddan yaa ayuha aladiina aamanuu lahaa addoonkii iyo dumarkiibaa kaba baxaya ama addoomihii iyo dumarkiibaa kaba baxaya marka wuxuu leeya ijmaaca taa jiro iyadna amtiladiibuu kaba mid noqonaya ee mustanad ijmaacan oo weliba aan hayno oo dee nusuusta inoogu suganna waa jiraaba ti afraad takhsiisul kitaabi kitaabkii oo la khaas yeelo bilqiyaasi qiyaas lagu khaas yeelo ومثاله قوله تعالى الزانية والزاني فاجردوا كل واحد منهما مئة جلدة لفظا الزانية إيا والزاني لبدا وعشان كترتا إما كماها العهدية ماها waxay bal markaa dee horey nuu soo marray mufradku markay ashan oo kala gasho aan cahdiyada ahayn inuu cumuum keenayo xukumkan walow dee dadkii abkaarta khaas uu ku yahay oo muxsaniin dadkii muxsaniinta ay kaba baxayaan xukumkan bal markaas ah jardigan boqol ulood laguba dhufanayaana ruux kastoo sinaystay amar haga noqdo ama dumare wax shamlinaya weeye cumuumkiisa markaan eegnana dadkii xaraa'irta ama dumarkii xaraa'irta ayaa raggii axraarta ahaa iyo dadkii iyaguna addoommo ahaa rag iyo dumarba dee kol haddii sifo ayaa la rabay unoo sifadan la helay zinadii ah azaaniyatu wazaani waa in xukumkan ah boqolka ulood lagu dhufanayo taas weeye xagga cumuumka aayadda waxa weeye kuba sugan marka wuxuu ihi marka fa ina cumuuma zaaniyati zaaniyada cumuumkeedii khusa waa la khaas yeelay bilkitaabi qur-aankaaba lagu khaas yeelay wa huwa qowluhu tacaala fi limaai dumarkii addoomaha uu yidhi fain atayna bifaaxishatin facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab fain atayna hadday la yimaadaan imaadii ama dumarkii addoomma ahaa bifaaxishatin sina ay la yimaadaan facalayhina korkooda waxa ah nisfu maa kii barhkii cala almuxsanaati kuwa xaraa'irta ah muxsanaadna kollay dee macaani dhowray qur-aanka u timaadaaye halkan waa dumarkii xaraa'irtaaye waa dumarkii iyagu xorta ahaa wixii korkooda ahaaday ee min alcadaabi cadaab iyo xad ah kaa barhkiibaa ah oo bal markaa waxa weeyaan azaaniyatu marka ta hore weeye waxay ahayd waa zaaniyo dhammaanteed ama addoon ha noqoto ama xor ha noqotee aayad qur-aan ah ayaa khaas yeesho marka mithaalkaasi muxuu noqon takhsiisulkitaabi bilkitaabidaan casharkii hore ku soo maray taasi iyadu waa mid oo dumarkii imaada ahaa ee iyagu sinaystay xaddoodu waxay noqon in inta kolba tan xorta ah lagu xadayo barhkeed markaa rajmigu ma kala badhmi karo oo ruux qeybna laga dilayo qeybna iska noolaanaysaa ma jirto markaa rajmi meeshuu ka baxaya xaddii jaldiga ahaydna halkii boqolka ahayd konton bay noqon oo konton baa jaldigoodu yahay laakiin raggii lagama hadlin raggii naskaasi ma jiro naska hore suuratunisa ee dumarkii imaada ahaa buu ku khaasaa fain atayna waa nuunku nuunu niswa weeye waa dumarkaa imaadii hadday la yimaadaan raggii markaa waa laga aamusay muxuu markaa yidhi fayuqaasu waa takhsiiskii kitaabku qiyaaska halku ka imanaye taksiiskii kitaabka qiyaas lagu khaas yeelaya fayuqaasu waa loo qiyaasanayaa alcabdu addoonkii azaani zaaniga ahaa cala alamati addoontii baa looga qiyaas qaadan maxay fii tawsiifi alcadaabi cadaabka kala badh qaybintiisa dee la kala badhayo iyo waliktisaari gaabsashada calaa khamsiina jaldatan cala lmashhuuri qowlka mashhuurka oo macnaa qiyaaskaasi wuxuu ka imanayaa nooc ay lahaan dee qiyaas cadamu lfaariq addoon iyo addoon axkaam kala socdaa ma jirto wax farqioo u dhexeeya ma jirta xagga axkaamahan kuwa lab iyo kuwa dhadig marka qiyaaska cadamulfaariq baa muxuu keenayay addoonkiinan addoontii haleeshiino haddii markaa taa aan haleeshiinoon jaanibkaaba ku haleeshiino cadamulfaariqa aba ama qiyaas baan nidhaahne aan ku haleeshiino marka maxay noqonaysaa wazaanii lafdigii ahaayee mid kastoo sinaysay ahaa ama xor ha noqde ama addooni inaan cumuumkaa khaas yeello aan ka saarno xukumkaas addoonkii oo waxaan kaga saaraynaana waa qiyaaska amadii aynu naska u haynay aan uga qiyaas qaadanay marka muxuu noqon addoonkiina in konton ulood laguba dhufto marka cumuumkii qur-aankii maxaa khaas yeelay qiyaas baa khaas yeelay waa taawe alqismu thaanii qismigii labaad takhsiisu sunnati sunnihii oo la khaas yeelo weeye walmukhasisu lahaa haddaba ka khaas yeelaya sunna kitaabun ama waa qur-aan aw sunnatun ama waaba xadiid iyo sunna miluhaa dee sunnaha hore lamid ah aw qiyaasun oo sunnihiina intiiba inoo iman in uu qur-aan khaas yeelayo in xadiid kale ama sunno kale uu khaas yeeli iyo in qiyaas lagu khaas yeelayo ijmaacuna iyaduna waa si uun wax faariqi ma jiro ijmaacuna waa khaas yeelaya haddaba bal amsiladii buu inoo sheegayaa takhsiisu sunnati bilkitaabi kii koowaadba ah wa mithaaluhu qowluhu sala allahu calayh wasalam amirtu waxaa lay faray an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allahu taas oo faidaa qaaluuha faqad casaw minii dimaahum wa amwaalahum ilaa bixaqiha wa xisaabahum cala allahi waa xadiiskii ahaa bal dadkii inaan la dagaalamo ayaa lay amray ilaa laa ilaha illahu ka odhanayn halkee cumuumku jira annaasa waa dadkii dadka laga dagaalamayaann waa wixii aan islaam ahayn waa gaalo dhammaantood baa markaa meeshii noqonaysa inaan la dagaalamo dagaalkoodii goormaa la joojinaya qaadihii dagaalkaasi muxuu noqon waa inay ka islaamaan laa ilaaha illa allahu ka idhahaan ama dee shahaadadii maxamedun rasuulana way la socotaa marka waxaa markaa xadiidku keenaya ilaa inta ay ka islaamayaan la dagaalamayo waxa islaam dagaalkoodii lagaga joogsanaya un waa iyagoo islaama taasi waa cumuum sunnihii ah markaa kii ahlu kitaabka ahaa iyo kii gaal kaleba ahaa waa isku xukumuun aayaddan markaan xadiidka aan eegno cumuumkiisa khusa biqowlihi tacaala xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saaqiruun waqaatilu ladiina laa yuumina billahi walyowmi alaakhir aayadeedii ayaa ilaahay dadkii iyagu dee kitaabka la siiyey ayaa uu markaa xukum gaara u yeelay oo uu yihi kuwa aan mu'miniintaha inay ilaah iyo maalinta qiyaamo aan rumaysnayne kuwa dee wixii ilaahay xarimayna aan xarimaynen ka dheeraanayne kuwa kitaabka la siiya la dagaalama laakiin ma ilaa ay ka islaamayaan xataa yuslimuun lama og waa xataa yucdu jizyata ilaa ay ka bixinayaan jizyo xukumkii islaamka si guud ay u ogolaanayaan jizye ay idin gudanayaan can yadin wahum saaqiruun waydee iyagoo gacantoodii ka dhibay iyagoo dullaysan marka maxay noqotay aayaddu inoogs aayaddaa suuratu towbad kii isagu ahlu kitaabka ayna min aladiina utul kitaaba aayadda la socotay maha gaaladii kale kii ahlu kitaabka ahaa haddii uu bal matalan dee waa lala dagaalamayaa hadduu islaamo waaba sidii la doonayay haddaanu islaaminu laakiin yidhaaho dee xukumka islaamkee guud intuu aqbalo jizye uu ogolaado inuu bixiyo dagaalkii waa la yska daynaya diintiisiina waa lagu sugaya ahlu dimihii weeye wixii uu haystayna waa lagu sugayaa balbal markaa taasba weeye marka aayadda maxay noo faa'iidaysay ahlu kitaabkii gaar ahaan dagaalkoodu inuu qaayo yeelanayo ah iyagoon islaaminba hadday jisyadii bixiyaan dagaalkii laga daynayo xadiiskuna wuxuu keenaya ilaa ay ka islaamaan in lala dagaalamayo laftiga annaas ahlukitaab iyo keyrkoodba waa marka aayadda waxay inoo faa'iideynaysaa annaas kuwaasi inay yihiin dadkii kale mushrikiinta ahaayeen ahlalkitaab ahayn xukumkii markaa caamkaa waa la khaas yeelay maxaa lagu khaas yeelay aayaddan qur-aankaa khaas yeesheen takhsiisu sunnati bisunna sunnihi oo la khaas yeelo sunna lagu khaas yeelo wa mithaaluhu qowluhu sala allahu caleyhi wasalam fiimaa saqat isamaau alcushru wixii samadu ay waraabisay macnaa roobka ku baxay ee roob un lagu waraabiyeen ruuxa kharaj iyo aanay ka gelin kulfo alcushru waa sekadiisii marka toban meelood loo qaybiyo wixii ruuxa u soo go-ay ayuu meel ka mida bixinaya asama halkanna waa bimacna almadarir marka fahada cumuumku halkuu jira waa maada eg maadii waa ti aynu soo marray malaya caqalka in loo isticmaalo marka fahada kani caamun caam weeye fi lqaliili waalkasiir wixii soo baxay kiisa yar iyo kiisa badanba xad lagu xadeeye ma jirtee wixii roob ku baxay wixii ruuxa uga soo go-ay waxaa markaa dee uu roobkaa sugna ama biyaa roobka ama waxaan kulfa ugu jirin uu ku beertay aan kharaj ka gelin waa inuu cushurkii bixiyo xataa haba yaraado oo haddii dee waxa u soo baxayba uu noqdo toban kiilo kiilo ha bixiyo weeye huse waa la khaas yeelay xadiidkan biqowlihi sala allahu calayhi wasalam labaduba waa saxiixayn laysa fii maa duuna khamsati awsuqin sadaqa xadiidkan ah wixii ka yar shan awrar ama shan awsuq ka yar sadaqa kama waajibayso markaa muxuu xadiidku inoo faa'iideynaya wasqigiina waxay dee culimmadu kuba taqdeeriyeen ama ay kidhaan ilaa saddex boqoloo markaa lixdan saac inuu yahay waa saddex boqoloo saac markaas saacina hadduu laba kiilo iyo badhba imanka taqdiirka meel qaarkood ee kuwa afar laba kiilo iyo afartan idhaan barhkoodu ay kasii sarraysiiyaan barhka ee bal haddii aan laba kiilo iyo barh ka soo qaadano oo kale dee wuxuu tegaysaa ilaa toddoba boqol iyo konton kiilo waa wax toban gadbadood kasii badan dee adigu markaas ayaabay tegi kuwan kontonka kiilo markaan eegno haddaba shan awsuq wixii ka yar ruuxa hadday u soo go-aan ay beertiisii uga soo go-aan dee hadduu wax kala baxayo sadaqo waa leeyahay taas oo looma diidayo ilaa an yashaa rabuha laakiin waajib ahaan seke ka waajibaysaa ma jirto xadiidkii horena intaa wixii yaraayo wixii badnaaba kol haddii ay way seka ka waajibaysa yahay xadiidkan baa kaa khaas yeelaya marka waxay noqonaysaa wixii roobba kuba baxay ee iyadu shan awsuq gaadhay in cushur laga bixiyo hadday ka yaryihin wuxuu ruuxu isagu ka bixiyo mooye wax ku waajibi ma jiro marka naski xadiiskii xadiis baa khaas yeelay تخصيص السنة بالقياس ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم albikru bilbikr waa kii bikriga ay ka zinaysanayeen mid kale oo dee waxa weeye mid bikr ah jaldu miatin wa taqriibu caamin macnaa xaddoodu waxa weeye boqol ulood oo lagu dhufto qur-aankii baaba taasi noogu sugnayd iyadoo azaniyatu wazanina taa suurada khaas kuba ahayd laakiin maxaa sunniina inoogu ziyaaday wa taqriibu caamin sanadna meeshii laga kaxeeyo oo laga mastaafuriyo halkii ay waxaan ku sameeyeen fakhusa waa la khaas yeelay marka xadiidkii ag bikri uun baa la eegay ki raggii ama dee addoonkii iyo xortii labadiiba cibaaradan way ku wada dhacaysaa marka waa in xukunkoodu kaa yahay fakhusa min alxadiidi cala cabda waxaa laga soo reebay xadiidkan addoonkii qiyaasan cala alamati addoontii iyadoo looga qiyaas qaadnayasa suuradii hore nas qur-aanka baan kusoo aragnay allatii addoontaasoo sabata uu sugnaaday tansiifulxad bixaddii in la kala baro iyada dee calihaa korkeeda ahaanaysay bilqur'aani qur-aanka uu kuba sugnaaday kamaa taqadama si inoo soo horamaray fayujladu lcabdu addoonkii waa la jeedlayaa khamsiina jaldatan konton ulood baa la jeedlaya halkan khilaaf uu gelina qadafkii unbaa khilaafku ku jiray haddee laakiin halkan dee zinadii addoonka khilaafkan way gelina fayujladu lcabdu khamsiina jaldatan kamaa dakarna fi takhsiisi lkitaabi alqiyaas saan kusoo sheegnay takhsiiskii kitaabka qiyaas lagu khaas yeelaya haddaba wuxuu hi takhsiisul waa inoo dhameeyey amsiladiiyo qaybihiie wa takhsiisu lkitaabi kitaabkoo la khaas yeelo iyo wasunnati bilqiyaasi qiyaas lagu khaas yeelaa huwa lmuraadu waa wixii looga jeeday biqowli lmusanifi musanifkan juweyni qowlkiisa weli matniga uu ku yidhi wa takhsiisu nudqi bilqiyaas oo nudqigaas baa ahaa alkitaab wasunna isagaaba caddeeyey deeo waa kiina yidhi wanacni binudqi qowl allahi tacaala wa qowla rasuuli sala allahu calay wasalam matniga uu kuba yidhi marka intaas bay ahayd amsiladana waa tanaan aragnay uma bayana wuxuu caddeeyey juwayni weeye ana almaqsuuda binudqi nudqiga waxaa looga jeedaa alkitaabu wasunnatu kitaabkiyo sunna inuu yahay wuxuuhi shaarixu marka wainamaa jaaza wuxuu u banaanaaday takhsiisulkitaabi kitaabkii oo la khaas yeelo wasunnati bilqiyaas qiyaasku waa daliil ka daciifsan oo dee markaa qiyaasku yimaadaaba markaynu qur-aan weyna nas ah ama xadiis daliilkii aan weyno ama ijmaacii weyno ayaan qiyaaska u kacaynaa mar loo baahday ayuunba qiyaaskee maaha waqti kastaba inaan qiyaaskii laba imanayno waa markan nusuustaa kaba horeysa ama adiladii ka horreysa weyno ee xaajadaas ma timaado xukunkii masaladan aan u baahanay ayaa qiyaaska imanaya haddaba isagoo martabadaa dambe kuba sugnaa haddana naskii qur-aanka ama sunna waxay u banaanaatay in lagu khaas yeelo ee macaanidii ama xukunkii caamka ayn kaba faa'iidaysanay u lahaa afraaddii qayb ka mida un aan ku koobno qaybna aan xukunkii kaba saarno lianna alqiyaasa qiyaasku yastanidu wuxuu ictimaadsanayaa ilaa nasi nas min kitaabin kitaaba aw sunnati maha qiyaaska wax iska imanaya wax faraad iyo sidaasaa malaa anigu anuga qiyaas qaadanaya oo noqonayo ee sidan uga tegi doono haddii alla yidhaaho dee waxa weeyaan arkaan buu leeyahay kaba mid tahay inuu meeshii xukumkan maqiisu calayhigii uu yahay xukum mansuusa oo nas ku sugnaaday oo xukumkan aan wax uga qiyaas qaadanay xukumkiisii aan gudbinayna kan kale farca u gudbinayna nasba uu ku sugan yahay marka waxay noqonaysaa meeshii daliilkaa naska ayaa jira fakaana almukhasisa dhab ahaan markaa waxaabad moodaa kii wax khaas yeelaya inuu yahay huwa daalika nasa naskaa asalka u daliilka ah waxaan maqayso caleygaa u daliilkaa wey farajaca alamru arrinku wuxuu dib ugu laamaya un ijmaaca iyo qiyaaskaba ilaa takhsiisi lkitaabi wasunnati kitaabkii iyo sunnihii in la khaas yeelo bimilimaa wax lamida oo labadoodiiba dee waxa weeyaan in mustanad bay leeyihiin midna asalkan maqiisu calayhiga ayaa dee nas ku sugnaaday midna mustanad baabuu ijmaaci leeyahay marka haddaan geestaa kaba eegno wuxuu baabay dib arrinta ugu noqonaysaa kitaabkii iyo sunnihii oo la khaas yeelayo lagu khaas yeelayo un kitaab iyo sunne lamida lagu khaas yeelayo almujmalu wlmubayanu mujmalkii iyo mubayankii ayaa mabxartiiskii ka yahay waxba tacriifyada matigina waan kusoo aragnay dee sharaxan imika way nooguba imanaysaa ama matigana xataa naftiisay nooguba imanaysaa marka waa wixii adigu mujmalka ahaa iyo kii isagu kaa la cadeeyee la fasiray ee ahaa mubayankii ayuu mabxaskoodii kan yahay wlmujmalu mujmalku maftaqara wuxuu u baahdaa laydhaa ila lbayaani cadayn waa waxaan macnihiisu cadayn oo waxa weeyaan dee sababta macnihiisan aan caddayn ee ijmaalku uu ku sugan yahay keenaysaana way noo dambaysaaba bal markaas oo u baahan markaa in la caddeeyo oo dee bal si lagu caddeeyaba kol daqaa'ilkii hadalkaa ku qowlay dee tafsiirkiisii la sugaba walbayaanu bayaankuna waxa weeyaan ikhraaju shay shaygii oo la saaro min xayizi lishkaali ishkaal iyo dee ishkaal sifadii iyo xaaladii laga saaro ilaa xayisi tajalli muuqasho iyo duhuur iyo macnihii soo cad xaaladii loo saaro bal kaas baa harta mujmalku uu yahay dee bayaankiina waaba kan noo fasiro dee wixii mubayinkana waa kaa la caddeeye ee wixii qarsooni ahaa ama ibhaama ay ku sugnaa la suuriyey wanasu naskuna waayo alfaado dhowr inoo fasiraya cashara dee laba cashar ay naga qaatee maa wax weeye laa yaxtamilu an ixtimaal ahayn ilaa macnan waaxidan marka ay yidhaahaan nas imaka khaasatan umuurahan dalaalaadka alfaada ay kaba hadlayaan ee annas iyo aldaahir iyo almu'awal iyo almujmal iyo waxyaalahaasa xagga dalaalaadka u yimaada way kala cadcad marka wuxuu leeyahay nas markaan aan leenahay nas oo imaka waxa weeyaan qur-aan ama xadiis aan ugaba jeedniyo nusuustii taas waxa weeyaan dee waa macno kolley ka duwan kan weeye marka la leeyahay nasme waxyaalaha dalaalaadka laga hadlayo wama laa yaxtamilu waxaan ixtimaalayn ilaa macnan waaxidan macno keliya mooye macno labaadu ixtimaalaya aanu jirin waanan arki doonaa insha allah amsilada waqiila waxaa la yidhi maa wixii weeye ta'wiiluhu tafsiirkiisa iyo san lagu xambaaraya tanziilhu degitaankiisan oo ah san dee ujeedadu uu ku soo arooray uun ayuunbaaba lagu fasiraya lagu xambaaraya macnihii dee aynu markaas aan kaba fahmaynay bimujaradi nuzuul ayuunbaaba tafsiirkiisu yahay kaasna waa la yidhi waana alfaado sharaxooda aynoo iman doonaan wa huwa mushtaqun waxaana laga soo jeexday laga soo ishtiqaaqday laga soo dhambashay min minasati alcaruus waa haweeneyda caruuska dee meesha sare laguba fadhiisiyo minasadeedii wa huwa alkursiyu minasadu waa kursiga waana qayb casharka kan ka dambeeya inoogu iman doonta inahana iclam waxaad ogaataana lafta lafdigu min xaysu dalaalatu xagga marka la eego macnahan uu tilmaamayo ee uu ina tusayo jaanibkaa markaan ka eegno calalmacnaa min xaysu dalaalatu cala almacnaa waa dalaalada uu dee macno ina tusayo jaanibkiisa markaan kaba eegno lahu xaalataani laba xaalaa u sugnaaday kow an yadulla inuu tuso calaa macnan waaxidin macno keliya oo lafdigani macnaha keliya mooye macno kalaba ma laha ixtimaal kale kuma sugna wahada huwa nasu kamaa sayati insha allah kaasi naska weeye siay noo iman doonta insha allahu tacaala oo macnahaas mooye macno kale tilka casharatun kaamila waa toban cisho oo buuxa marka dee macnaha mooye macno labaad ay ixtimaalaysa ama ixtimaal soo gelaya ma jirto kaa nas baa la yidhaha an yaxtamila inuu ixtimaalo macnayeyna laba macno yafaatara meeshii lafdigani waa soo arooray macno waa leeyahay macno labaad oo uu ixtimaalayo uu leeyahayna waa jiraa ama wax kasii badan taasaa laba xaalo kala noqon fa in kaana hadday yihiin labadan macne calaa xaddin sawaa waa xad isleego ujeedadu mid kastaba horta waa lagu idlaaqaa halkan uu imika inoogu yimina wax midkoodka kale ka raajax yeelayaa ma jiro marka kii looga jeeday maba garana inay noqonaysaayo kanna meeshii waa lagu fasiri karaa kanna waa lagu fasiri karaa wax qariino ama daliiloo midkood inoo raajax yeelayana maba hayno way siman yihiin san loogu idlaaqaya oo labadan macnuu ixtimaalaya fahada mujmalu waa kan mujmalka loo odhanayo oo isaga wuxuu u baahanaya laguma camalfalayo ilaa bayaan loo helo caddayn loo helo wixii looga jeedayo kaasi mujmal weeye wain kaana hadduu yahay axaduhumaa labadan macno mid ahaani adhara mid ka muuqda min alaakhari oo dee qariino ama daliil ama wuxun baan haynaa macno ahaan horreysiinaya oo kale ka dhigaya mid ka muuqasho badan wa arjaxa ka raajaxsan faxamluhu xambaarkiisa ama fasiritaanka lafdigii lagu fasirayo cala raajixi macnaha raajixa waana ka la horreysiinaya huwa daahiru markaa daahir baa la odhan waxamluhu cala lmarjuuxi waana inoo iman doonta haddii aladha matinga inoogu wada iman doonaan kuwaasi labada kalena xambaaritaanka ama fasiritaanka lagu fasirayo lafdigii labada macno lahaaye laakiin kala raajaxsan kii laga raajaxsanaa lagu fasirayo waa dee daliilubaa markaa kaa loogu fasiri karaa si kale looguma fasiri karee walmu'awalu kaa kalena maxaa la odhan macnaha laga raajaxsanyay waa mu'awal laakiin waa in daliilkeeno sidaan ugu fasirno bal waana umuuro inoo dambeeye qaybtii hore mujmalkun baan ku jiraynaa maanta intiisa ama qayb weliba walmujmalu luqatan almajmuucu mujmalku xagga luqada waa wixii laysu geeyo oo iminka xisaabta oo kaleba dee waatan waa jumladii ama ajmalahu iyo ijm waxaa lagaba cabiro oo minhu waxaa kaba mida macnahan majmuuca ujmila alxisaabu xisaabtii waa la isu geeyey oo wixii markii hore basisnaa waatan meel lagu ururiyey isugeyntoodii idaa jumica marka la jamciyo wa jucila laga dhigo jumlatan waaxida ayaa ujmila alxisaabu la odhanaya wayudlaqu waxaa kaloo lagu idlaaqaa cala mubhami wixii qarsoonaayo macnihiisu aanu cadayn kaasna mujmal waa la yidhaha eeg majmuuci waa macno cad oo xisaabtii oo kale maxaa kaloo waa kaalkan loo jeedee kaan macnihiisu cadayna ee mubhamkaana waa la yidhaahda ma'khuudun min ajmal ay waxaanuu yahay mid laga soo qaatay markaas wuxuu ka soo jeedaa kaa hore hadduu ahaa almajmuucu ujmila alxisaabu uu inayidhi idaa jumic min ajmal alamra arrinkii ayuu ibhaamiyey qariyey oo waa duuduubay uunuu markaa dee wixii looga jeedayay muraadkii ma cadda ay ibhama walmubhamu ka isagu mubhamkiina oo kaa la ibhaamiyeen macnihiisu cadayn acamu waa ka waasacsan yahay xagga macnaha oo min almujmali mujmalkii cumuuman mutlaqan cumuum mutlaqan cumuum mutlaqa iyo cumuum dee waxa weeyaan alcumuum walkhusuusu min wajhi ama alcumuum walkhusuusu almutlaqi iyo kolle waa tacbiiraadkii manaadiqadee ama de waa waxyaalihii de manaadiqadu ay halkan isticmaalayeen waxa ujeedadu ay tahay uun mubhamka iyo mujmalka markaan isu eegno waxaa xagga macna ballaadhan mubhamka marka mujmalku wuxuu noqonayaa un qeyb mubhamkii kaba mid ah oo wax kastoo mujmali mubham way noqon laakiin mubham kasta mujmal ma aha waayo waxyaalo mubham ah oon mujmal ahayn baa jiraya astaarkii mustalaxa kuba soo marnay musnadkiiyo mutasilka ay isu ahaayeen ee lahayn musnad kastaaba mutasil waa yahay laakiin mutasil kasta musnad ma aha oo suurooyinka musnadka oo dhan itisaalka waa meeshii waa iman laakiin nooc aynu ama waxaynu mutasil ku magacaabayno sida wixii deeta saxaabi ku joogay oo kale mowquufka ah sanadkii hadduu xidhiidho mutasil baan odhanaynaa see musnad ma odhanayno marka mutasilka xagga macnaha shumuulka ama waasacsanida leh tanna waa saasoo kaleo fa kullu mujmalin mujmal kasta mubhamu markay dee cumuum khusuus mutlaq ay yidhaahana kolle waa macnahay u jeedaan oo dee waxaan ka dhexeeya waa jira wax mid ahaani la dheeriyey kii kale ayaa jiro markaa midbaa kii kale hoos imanayo qaybihiisii noqon fa kullu mujmalin mubhamun walaysa kullu mubhamin mujmalan isagaa sii fasiriyo faida qulta haddaad tilaa lishaksin tasadduq bihada dirhami dirhamkan ku sadaqaysa calaa rajuli nin laakiin ninka waa nakiradan dee waxa weeyaan shaksi mucayano maahan tacri waa kaas waa wax dee mutlaqaba oo saynu halkii idlaaqana kusoo maro jinsigiisii buu shaaric ku yihi fahada fiihi ibhaamna ibhaam baa ku sugan oo rajul markii lagu yidhi ibhaam wuxuu ugu suganya dee ruux mucayanoo lagu leeyahay hebel ku sadaqaysa meeshii ma jiraan waa shaksigaa dee mubhamkaa markaa shaksigii aad ku sadaqaysateen laakiin wasfigan laga helayaba amarkii waa la gudanayaa walaysa fiihi ijmaalin ijmaal kuma sugnaa lianna macnahu laa ishkaala fiihi lafdigan rajul macnihiisu ishkaal kuma sugno oo sade waxyaalaha inoo soo socdee dayaanka uma baahan se bal masalan qurci oo kale duhrina waa noqdaa xaydna waa noqdaa macnihiisii ishkaal baa ku sugan oo waxaan u baahanay in laynoo fasiro wixii looga jeeday laakiin rajul uma baanin in laynoo fasiro maxaa leeyahay laakiin dee shaksigii baan mucayan ahayn waa shaksi mubhama uno dee bal markaa waa nin un iyadoo la yidhi ruux gaaroo lagu tilmaamay mama jirto markaa saasaa ibhaamku uga waasacsan yaho ishkaal wixii ishkaal lahaana wixii ishkaal lahaana mujmal waa la odhanayaa may mubham waa la odhan mujmal waa la odhan waxyaalahaan macnihiisa ishkaal ama qarsoodi ku sugnayn dee tacyin la-aan ma haba jirtayna mubhamha laba yidhaha mujmal lama odhanayo walmujmalu haddaba istilaaxan kaasi waa xaggii luqada ee istilaaxa carafahu biqowli sheekhu wuxuu ku tacriifiyey qowlkiisa uu yidhi waa maftaqara wixii u baahda ilaa bayaanin cadayn u baahda fasirid u baahda wa qowluhu ma ay lafdun lafdi weeye lafdibay maa ku dhacaysaa iftaqara u baahan ay ixtaaja ilaa bayaanin caddayn la caddeeyo la fasiro wixii looga jeeday ima biqowlin qowl lagu caddeeyo aw bificlin ficil lagu caddeeyo lianna almuraada minhu wixii looga jeeday baan lam yastadix aan caddayn oo wax cad aan ahayn waqiila waxaaba la yidhi tafsiir labaad waana indidhimalahuna waa isla miduno dee kana tafsiirunbuu u baahanayaan maxtamala wixii ixtimaalo weeye mujmalku macnayeyna laba macno ixtimaala aw aktara ama wax ka badan oo laa masiyata dheeraad iyo masiya liaxadi ama midkood aanay u sugnaanin aw axadiha haddii dee ay agtarka tahay waa waxyaalaha macaanida dhowrkee u ixtimaalaya mid ahaan cala al akhari ka kale wixii laba macno u ixtimaalaya laakiin labadii macne si siman buu ugu dhacayaa ama saddexdii macno si siman buu lafdigani ugu dhacayaayo midkood masiye uu ka leeyo on idhaahno kaasaa ujeeddadu ay tahay un horreysiinaa meeshii ma jirto kaasna waa lagu fasiray dee markaa kana bayaan buu u baahan yahay uno hadalkii hore wuu soo noqonayaa sheekha inoo siyar waday asbaabta ijmaalku kaba yimaada waa asbaabulijmaali alaaatun ijmaalka waxa keenaa ama asbaabtiisu saddex weeye kow cadamu macrifati almuraadi wixii looga jeeday oon la garanahay macnaha waa waxan waxa looga jeeda lafdigan oon la garanayn wa min asbaabi haddaba kaasna asbaabu yeeshaay asbaabtiisa waxaa kaba mid ah al-ishtiraaku fi dalaalati wadaagsi xagga dalaalada dee ay waxaan dalaalada lafdigan wadaagsi laba shay iyo wax ka badan ay wadaagsanayaan oo mid kastaba uu kuba dhaco oo bal masalan waana misaalada isaga inoo keenaya wahada markaa ishtiraak fi dalaala uu imanayo ima fi lmurakabi inuu yahay hadal murakaba ujeedadu laba kelimiya wax ka badan layska tarkiibiyo sida kii jumlooyinka gelaya oo kale aw fi lmufradi amase ishtiraakan inuu noqdo lafdi mufrada intaba amsilada wuu inoo sheegaya falmurakabu murakabkii wahuwa isagu maa kii weeye kaana uu ahaaday alijmaalu ijmaalka fiihi fiigiisa ku sugani binadari eegitaan marka la eegee la fiiriyo ila almadluubi min atarkiib tarkiibka waxay looga jeeday markaynu eegno kelimaadkii waa cadyiin macnahoodu waa inoo cadyiin oo ishkaal ma jiro laakiin hadalkan dee tarkiibkiisan waxa looga jeedo ayaa ijmaal ku jira oon caddaynoo laba macne ayuu inoo ixtimaalaya ama wax ka badan si siman baanu inoogu ixtimaalayaa marka waa ijmaal xaggii tarkiibka ku sugan haddaan kelimaadka kala dhigno waxaasi may yimaadeen bana kaqowlihi tacaala ilaa an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat nikaax waaba dee meherkii iyo waxyaalahaasabay ahayd iyo haweenaydii dee balmis inay qaadanayso aan qabla almasis laba furay ilaa an yacfuuna nuuntan yacfuuna ku sugani waa nuuntii nuunu niswa weeye saa daraaddeed baanay iyadoo ficilkii antii masiriyadahayd ay gashay nuuntii aan loo xadfin oo dee waataa antan ama nawaasibta ficilka mudaaric ama mudaaric baan u jeedaa dee waataa inay afcaal khamsa hadduu ficilku yahay nuunta way goyn jirtay tani maha afcaal khamsa waa nuuntii nuunu niswa ishkaalka jiraan waxa wey afcaasha baabkaas oo dhan ee dee intay naaqiska yihiin waawigeena ay yihiin oo kale bal markaa waxaa damiirkoodan marka nuun rafci gelaye dee waawdii jamaacay laba socota iyo marka nuun niswa isku sibay ku yimaadaan walow midna uu dhan yahay midna aanu dhammayn oo iminka halkan oo kale maxaan odhanaya alrijaalu yacfuuna maxaanan odhanayna annisaau yacfuuna isku sibay ku yimaadaan midna laakiin waa yafculna midna waa yafcuuna oo isku sibay ku yimaadaan marka markay noqoto nuun niswa ma dhacayso nuuntoodii marka ilaa an yacfuuna waayo waa dumarkii inay cafigii laba yimaadaan oy niskii dee iyaga u waajiba ay kaba tagaan ishkaal ma jira intaas oo hadday iyadu iska dayso dee waa xaqeedii way ka tagtay aw yacfuwa amase uu cafiyo oo wixii uu iska daayo weeye alladii kii biyadihi cuqdatu nikaax waa halkan tarkiibka waa kan cuqdatu nikaax kii uu gacantiisa kuba sugnaa uu isagu cafigii xaggiisa uu kaba dhacayo katagii iyo dayntii marka wuxuu ihi halkan baa ishkaal ama ixtimaal jira wuxuu ixtimaalaya ixtimaal an yakuuna zawja alladii biyadihi cuqdatu nikaax waa tarkiibkii inuu zawjkiiya waa ixtimaali wa an yakuuna alweliya weliba aimadu way ku kala tegeen taas barhkood baa le waa weligiiyo khaasatan tii qaasiradahayd ee weligeedii dee mas-uulka kaba ahaa isagii cafigu waa laba iman karaa aimo shaaficiyadoo kaliya ay kaba mid yihiin meye waa zawjkay leeyihiinoo dee waalidku taas shaqadiisa ma aha ee ninkan qaybtiisa kaba tegaya waa zawjkii oo kale biyadii cumdatu nikaaxna labadoodiiba dee way ixtimaalaysaa wa an yakuuna alweliya marka kaas xag tarkiib buu kaba yimi ijmaalkaasi hadaba wuxuu i falmurakabu wlmufrad murakabkiibu inoogu cadfan wlmufradu mufradki haddaba marka ijmaalku mufrad uu ku sugan yahay lafti keliyana ima ismun inuu ism yahay ka qowlihi tacaala wlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quruc falqurcu qurcigu iminka halkan saddex qurci baani fadhiayaan oonay guursanayn kol haddii la furay ay ku ciddo tirsanayaan qurcigiibu wuxuu ihi mutaradidun wuxuu ka dhexeeyaa ku taradudayaa bayna macnayeyni laba macne alduhru walxaydu huma alduhru walxayd ama dee bayna macnayeen alduhri walxaydba haddaan taason kasii bedelano duhrigii iyo xaydkii oo maxay tahay lafsiga alqur luqada carbeed duhriga waa la yidhaah luqada carbeed xaydkana waa la yidhaah waana si siman oo taas labadaba waa loo isticmaalaa aayadii baa timi ma qurcigan duhri baa looga jeedaa maxayd baa loogaba jeedaa dee lafsigiina labadii si siman buu isticmaal marka lafsigan mufradka ah ee qurci ayaa ijmaalku imika uu ku sugayay kaas baa bayaan iyo tafsiir u baahday aimadii markaas dee iyagoo qaraa-in kale iyo waxyaalo kale urursaday ayay dee barhkood sida dee maalik iyo shaafici oo kale qurcigii duhri ay kuma fasireen in labadii kalena axmed iyo abu xaniifana waxay ku fasireen duhrigii xayd markaasna kolley waxyaalaha ka ratimaya xataa muddadu way kala yaraan kartaa bal markaa taasoo kale waa ijmaal lafdigii kuma sugan mufrad buu kaba yimi waana ismi laakiin welidaa waqaca saasuu dhacay alkhilaafu bayna alculamaai hal takuunu alaaatu quru'in saddexan quri haadihi tani xaydaatin maxaydaad bay noqonaa adhaaran dee waana taan sheegna khilaafu siay u kala qaybsayinba masalada horena way ku qaybsanaayeen waqad yakuunu lmufradu mufradku inuu noqdaa la arkaa ficlan ka qowlihi tacaala walleyli idaa cascasa waayo lafdigan cascasa aqbalana waa noqdaa luqadii carbeed adbarana waa noqdaa aayadii qur-aanka ayna way timi haddaba tan ilaahay ku dhaartay ma habeenka iqbaalkiisa ayuu dee isbedelkan habeen iyo maalin waa tan qur-aankaba inoogu soo noqnoqoto aayaadka ilaahay waaweyn bay kaga mid yihiin ikhtilaafu leyl waannahaar mise waxa weeyaan muwaa habeenka bixitaankiisa uu baxayo oo dee marka haddaan weliba habeenka bixitaankiisa ku fasirno dhaar kala kama dambayso waa subxii taa tanafasa waaga berigiisiin kana markaa waa idbaarkii habeennimo tanna dee waa iqbaalkii maalinimo waa subxiidaa tanafasa noqon bal labadii macnaba lafsigan ficilkan baa ixtimaalaya luqadii carbeedna waa loo isticmaalaa labadiiba waa lagu fasiray marka waa ijmaalkaasna waa mufrad aw xarfan xarf baabu noqonaya ijmaalkii ka qowlihi tacaala fatayamamuu saciidan dayiban famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu waa lafdigaa minhu oo dee suuratumayda ku sugan mise ayaan kuba sugnaan been maxaa ijmaalku halkuu kaba sugan yahay waa xarafkan buu ku sugan yaho xarafka dee macaani dhowray min yeelataa macaanidii maxaa kaba mida ibtidaau lgaaya waa macnaheedii badnaa maxaa kaloo macaanideedii kaba mida tabciid oo ah inay qeyb faa'iideynayso labada ban waa lagu fasiray halkan weliba a'imadna way ku qaybsan yihiin bal marka muxuu ihi waa litaradudi min mid baa waxay ka dhaxaysay ku taradudaysaa bayna ibtidaai ilgaayati gaaye bilowgeed oo la yidhaah markaas ay mabda'u lmasxi min asaciidi dayib oo macnaa masaxa aw qasta tayamum saciidka dayibko famsaxuu biwujuhikum aydiikum way minhu isagoo idinkoo xaggiisa ka bilaabayo dee waa baadi in almasxa minhu way isagoo de masxiga aad saciidka ka bilaabanaysaan taas waa mid oo ay mabda lmasxi min asaciid dayib markaa haddii taa la yidhaaho la yidhaaho waa bilow uun falaa yatacayanu maa lahu gubaarun halkan laazim ma noqonayso mutacayin ma noqonayso wax boodhla inuu yimaado dhagaxii naftiisii ee inay ibtidihii waa xasilaya un ibtidaa lmasxi kol haddii la doonayo waa dhagaxi iyo wixii kale ajzaada dhulka kaga mid ahaa way noqon aw ama se takuunu litabciid mintiibaaba waxay noqonaysaa litabciid waa bacdi ahaan bay faa'iideyn fayatacayanu waxa markaa markaa waxay noqon waaydiikum biwujuuhikum waaydiikum masaxa minhu wax isaga ka mid ah waa wax qayb ama isaga kaba mid ah saciidkaas ku masaxa halkana markaa maxaa iman dee wax ku soo raacayo qayb ka mida ay ku raacayaan oo gacantii kusoo dhegaya ayay noqonoo fayatacayan waxa mutacayin noqonaysa atturaabu turaabkii alladii turaabkaasoo lahu gubaarun khilaafan aimaduna wax sahlan maa waa wax mustanad leh waa wax aan iska imanoo tirshay ku yimaada maaha alladii lahu gubaarun yalcaqu bilyad waa wixii boodh lahaa gacanta ku dhegaya kaas baa dee bacdi uu ka suurtagelaya ama tabcir walidaasaa daraaddeed baa waqaca alkhilaafu khilaaf dhacay fii dalika arrinkan ma saciidkan lagu tayamumayo ma turaab baa dee shardi u ah oo dee waxa weeyaan mise wixii kale ajzaaul ardi kaba midaba dhagaxiba haba noqote waa lagu tayamumaya khilaaf baa dhacay markaasoo bal axmed oo kale iyo shaafici iyo qowlkoodu waa saciidku waa inuu turaab yahay qolooyinka kalena waa kuwan iyagu waxa ka duwan baabay taa qabaanba walaa yazuulu haddaba alijmaalu markay noqoto ijmaalka noocana waa in adilo kale loo helay ma suulayo ijmaalkii fiima dukira waxaa lasoo sheegay ilaa bitaciini almuraadi wixii looga jeeday in la caddeeyo mooyaane oo dee caddayntii daliil kaley noqon kartaa qariino kaley noqon kartaa dee kalaamka ciddii lahayd oo fasirtay noqon kartaa laakiin wixii looga jeeda haddii kale aan muraadku caddayn laguma camafalayo bal mid labaad cadamu macrifati sifatani waa ijmaal kaba imanaya kayfiyadii ama sifadii oon la garanayn wayazuulu ijmaalu ijmaalku jaanibka wuxuu ku suulayaa bibayaani sifati sifadii oo la caddeeyo wa mithaaluhu qowluhu tacaala wa aqiimu salaata salaada ooga kayfiyadeedi iyo sifadeediina dee waxay u baahan tahay aqoon kale iyo garasho kale fa ina sifata iqaamati salaati salaada iqaamadeeda sifadeedu majhuulatun waa mid dadkii marka la eego dee lafdiganu aan eegno ay ka jaahiliyiin oo laga jaahil yahayo taxtaaju waxay u baahan tahay ilaa bayaanin caddayn laakiin faxasala bayaanuha sifadii salaada caddaynteedii waxay ku xasishay bilqowli waalficli min arasuuli sala allahu caleyh wasalam isagana jibriil baa u caddeeyeen mid saddexaad oo ijmaalku meelihii kaba imanaya cadaamu macrifati almiqdaar waa shaygan qadarkiisaoon la garanahay wayazuulu lijmaal iyada haddii uu yahay cadamu macrifati lmiqdaar ijmaalku halkuu kaba yimina wuxuu ku suulayaa bibayaan miqdaari miqdaarka oo la caddeeyo wa mihaaluhu qowluhu tacaala wa aatu zakaata zakada bixiya zakadii bixiyaa layidhi waa xoolihiina wax ka bixiya laakiin intay tahay intee la bixinaya laftigan kuma cadda ijmaal baa jaanibkaa jira xaggii qadarkii fa ina miqdaara zakaati zakada miqdaarkeedii yaxtaaju wuxuu u baahanayaa ilaa bayaanin caddayn faxasala bayaanahu caddayntiisa maxay ku xasishay biqowli rasuuli sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisii uu caddeeyey ansiibadii iyo qadarkii baxaya wixii tiibaa bayaankii deeba noqday wa min anwaaci ilmujmali wallahu subxaana wa tacala aclam بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على